faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne maxamed cabdi maxamed xaabi cadaado buusmaraad
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado dalad weyne cabdifitaax cali cumar tawakel radio cadaado shabeelada hoose maxamed cumar yuusuf maxmed bolton radio cadaado magaalada galkacyo cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta radio cadaado magaalada muqdisho
ama alqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado baladweynaha yaxya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado yuusuf abubran radio cadaado jawaar
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warkan subax qodobada saaka aad dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn xildhibaanada golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya oo maanta ku shiraya magaalada caasimada muqdisho warar kala duwan oo kasoo baxaya mas-uul ka tirsan xisbiga mucaaradka uucud oo xalay lagu dilay magaalada laascaanood safiirka soomaaliya ee dalka zerbiya oo warqadaha aqoonsiga laga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo maalintii labaad ku sugan dalka imaaraadka carabta cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo booqday kaamanka degmada buulow qodobadaas iyo waxaynugu soo kordhayaa saaka dhegaysa doontaan balse iminka
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayeysan adiguna dhegaystow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale ismaqal habboon waa subaxnimo saaxiib eel talaada ah labaatan iyo kowda bisha lixaad mey lixaad juun sanadka laba kun labaiyo labaatan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warkeena subax soo saarista iyo timinta waa cabdifataax cabdulaahi iminkana warkii oo faahfaahsan aynu ku bilowno xildhibaanada golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxay ku shirayaan magaalada caasimada muqdisho xildhibaanada aqalka sare baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta oo taariikhdu ku beegan tahay labaatan iyo kowda bisha ah ay kulan ku yeelan doonaan magaalada caasimada muqdisho xildhibaanada aqalka sare ayaa lagu wargeliyey in ay soo xaadiraan sagaalka subaxnimo waxaana ajendaha kulanka lagu sheegay kow dhismaha iyo shaacinta xubnaha guddiga golaha ansixinta xubnaha guddiga wadajirka dastuurka qodobadaas ayaa la sheegay in maanta looga doodi doono kala fadhiga baarlamaanka aqalka sare baarlamaanka soomaaliya weli waxaad dhegaysanaysaan warkii subax raadiyo cadaada oo aad nagala socotaan laascaanood warar kala duwan ayaa kasoo baxaya mas-uul ka tirsan xisbiga ucud oo xalay lagu dilay magaalada laascaanood kooxa hubaysan ayaa xalay waxay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ku dishay guddoomiyaha xisbiga ucud ee gobolka sool maxamed axmed faarax sidoo kalena mar ka mid noqday golaha deegaanka magaalada laascaanood kooxa kooxda dilka geysatay ayaa goobta ka baxsaday sida ay sheegeen in dad ku sugan magaalada laascaanood waxaana xilligan la dilayay uu ku sii jeeday hoogiisa guddoomiyaha ciidamo ka tirsan kuwa booliska somalilan ayaa gaaray halka uu diinku ka dhacay iyagoon halkaasi ka wada howlgallo ay ku badigoobayaan dadkii ka dambeeyey dilkaasi dhowr jeer oo hore ayaa magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa sidaan oo kale uga dhacay dilal qorshaysan waxaana ciidamada somalilan markii dambe ay halkaasi kasoo mu- kasoo musaafiriyeen dad kasoo jeeda maamulka koonfur galbeed soomaaliya hase yeeshee weli waxaa ka socda halkaasi dilalka qorshaysan ee dadka shacabka loo geysanayo weli waxaad dhegeysanaysaa warkii subaxa gudoomiyaha safiirka soomaaliya u fadhiisan doona dalka serbiya ayaa warqadaha aqoonsiga laga gidoomay madaxweynaha jamhuuriyadda serbiya mudane alexander voskis ayaa warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka gidoomay danjiraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u qaabilsanaan doona dalka serbiya mudane maxamed cabdulaahi axmed dalka soomaaliya iyo serbiya waxaa ka dhaxeeya xiriir qoto dheer oo ku saabsan iskaashiga labada dal waxaana danjira maxamed cabdulaahi uu la wadaagay madaxweynaha serbiya dhambaal salaad ah oo uu kaga waday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xiriirka muqdisho iyo belgrade ayaa soo bilowday lixdan iyo laba sano ka hor waxaana madaxweynaha serbiya mudane alexander voskis uu sheegay in labada dal ay leeyihiin taariikh iyo xiriir dheer waxa ayna sheegeen inay sii wadi doonaan xiriirka ay la leeyihiin soomaaliya guud ahaan saaxiibayaal intaas buu saaka ku dhan yahay war wixii dalka iyo dibaddaba naga soo gaaray cidda warkan dib kana soo qabsato cidda ka bagan maqal iyo qoraal isagoo isku jira mar kale waxay ka daalacan karaan bareena website-kana www radio cad com bareena facebook iyo youtube-na waad ka daalacan kartaan warkan war lamid intaa ku kulmi doono baad radio cadaad oo isku duuban oo idin leh akhyaarey subax wanaagsan
saaxiibkay hanadow muujidahan hawada galay hugunka iyo codka iyo hannaankay u shaqeeyaan kama helin naftayda oo mid la hubo hadeertaan layskuna hadleyn karo halkeen ugu agaagaa
hodanay walaalay adigaan hameenkiiyo harka kala aqooninee hoyga aad ku nooshahay hareertiisa kama fogo waa hotel agtaada habsan male shaqaaluhu ilaa hiirta waa beri iyo jeer hameen dumo heegan heegan weeye joogtaa amnigoodu waa guul hadafkiiyo halbeeguna waa hubaal xaqiiqaa haybteeda gaarka ah haddaan kugu hagaajana siddeetan iyo siddeed dhibic shan mega artis redio cadaado habu socodka nabadiiyo haasaawo loo bogay himilay ku caantahay reediyo cadaada afka hooyadan iyo hoballada waddaniga hiddahay ku caan tahay reediyo cadaado reediyo cadaado waa idaacad dhexdhexaad ah oo aan dhanna u xaglanaynin waxayna mar kasta hawada idiin soo marinaysaa warar iyo barnaamijyo ku salaysan xaqiiqda haddaba dhegaysa si aad u hesho xog dheeraada ka dhiga saaxiibkaaga kuugu dhow reediyo